alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiina wlaa cudwana ila clى اظaalimiin slى اllah wslm wbaaraka clى cabdihi wrasuulihi muxamadi wclى alih wصaxbihi wslma tasliima kaiira qaala almualifu kitaabu libaasi kitaabkii ee ku saabsanaa dharka weeyi iyo waxyaabaha kale la xidho oo libaaska waxaa la yidhaahdaa maa yulbasu bih ama dhar ha ahaado dharka noocyadiisa kala duwan ama kaba ha noqdo ama waxyaabaha kale la xidho ha noqdo axaadiidta ku soo aroortay wixii muxaramah iyo wixii bannaan iyo aadaabtiisa axaadiista ku saabsan ayuu keenayaa weeyi baabu istixbaabi thawb اlabyadi wa jawaazi اlaxmari wاlakhdari wاlasfari wاlaswadi wuxuu baab u yahay sunaynta la suneeye athawb اlabyadi marada cad iyo wa jawaazi اlaxmari wاlakhdari wاlasfari wاlaswad banaaniday bannaan tahay tacas ee la xidhan karo iyo ta cagaarka ah iyo ta boodhaha ah iyo ta madow intaba wa jawaasihi min quطni wa kutaani wa shacri wa suufi wagayriha ila alxariir waxaa kaluu baab u yahay bannaanida ay bannaan tahay wa jawaasihi ay wa jawaasi thawb bannaaniday maradii bannaan tahay min quطnin cudbi in laga sameeyo iyo wa kutaanin kutaanin laga sameeyo oo asalkiisu waa geed dhulka ka soo baxa waxyaabo kala duwanna laga samaysto wa shacrin timo laga sameeyo iyo wa suufin suuf amase dhogor iyo wakayrihaa kayrkeed ilalxariira xariirta mooyaane macnihii dharkii way iska bannaan yihiin buu leeyahy midabay doonaan ha noqdaan marka hore waxa laga sameeyey wuxuu doonaba ha noqdo waa la iska xidhan karaa xariirta un mooyaane qaala allahu tacaala rabbi waxa uu yidhi yaa bani aadama bani aadamow qad anzalnaa calaykum waxaanu idiin soo dejinnay libaasan dhar dharkaasoo yuwaarii qarinaaya sawaatikum cawradiina iyo wariisha wariishana waxay noqonaysaa dhar aa ku xaragootaan oo isku qurxisaan oo fawaa'idda dharka laga helo ayay ka mid tahay in la isku asturo cawrada lagu qariyo iyo in lagu xaragoodo oo la isku qurxiyo dharkuna dee way kala qurux badan yihiinoo qaar baa jira loogu talagalay xaragada iyo in la isku qurxiyo walibaasu taqwaa huwa alla ka cabsiga daalika kaasi ayaa khayr khayr badan oo wanaagsan oo cabsidii qofku rabbigii uu ka cabsanayay baa dhar oo kale laga soo qaaday oo qofku haddii alla kacabsigii uu ka maran yahay inuu xaragoodo iyo dhar fiican oo uu xidhan yahay dee waxba u tari mayso waay wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi wajacala lakum waxa ilaahay uu idin yeelay saraabiilahu iyo dhar taqiikumulxara qabowga idinka ilaalisa ey walbarda iyo qabowgabadee taqiikum idinka ilaalisa alxara kulaylkaa wakadaalika qabowga idinka ilaalisa oo walbardadii baa la xadfay waayo waa la yska garanayaa mar hadday kulaylka dharkuu difaacayo qabowgana inuu difaacayo iyo wa saraabiilahu taqiikum idinka ilaaliya ba'sakum dagaalkiina oo marka xarbiga iyo dagaalka lagu jiro hubka iyo leebabka iyo waxyaabaha qalabka dagaalka idinka difaacaya oo waa dharkan loogu talagalay markaa dagaalka kuwa warmu aane karayn iyo kuwaane rasaastu karayn iyo wixii la mid a marka labadana aayadood walaalayaal waxaa laga qaadanayaa dharku inuu yahay guud ahaan nicmo ilaahay jalla wacalaa uu aadamaha u soo rogay fawaa'id badanna leh fawaa'idiisana waxaa ka mid a in la ysku asturo iyo in lagu xaragoodo in kulaylka iyo qabowga labadaba la yskaga ilaaliyo dharka loogu talagalay xataa in wakhtiyada dagaalka iyo baqaha la xidho oo qofkii halkaa ay wax kaga tarto qaala wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi ilbasuu xidha min hiyaabikum xagga dharkiina albayaada caddaanka ka xidha wainahaa maxaa yeele caddaanku min khayri hiyaabikum dharkiina kuwa ugu wanaagsan bay ka mid tahay wakafinuu fiiha kuna kanfa caddaanka mowtaakum dadkiina idinka dhinta rawaahu abu daawuuda watirmidiyu wa qaala xadiidun xasanu saxiix xadiidku sidaa uu sheekhu sheegay weeyo waa xadiid saxiixa weeye oo culimadaa la sheegay iyo kayrkoodba way soo saareen waxaana laga qaadanayaa dharka cadi inay fiican yihiin oo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam in la xidho qofkii heli karaaya ayaabuu farayaa waay marka caddaanka ayaa dharka ugu wanaagsan taas waa mid sidaa kolkaa qofka nooli uu u xidhanaayo ayaa la doonayaa qofka dhintana in loogu kanfo waayo sida uu ugu baahan yahay nadaafadda iyo xaragada iyo quruxda sida uu ugu baahan yahay ka nooli ayaa ka dhintayna uu ugu baahan yahay waayahay marka qofkii dhintayna waa in lagu kanfo maryaha meydka lagu kanfayaana midabay doonaan way yeelan karaan laakiin caddaankaasi inuu fiican yahay oo caddaanku ugu wanaagsan yahay ayaa xadiidka laga qaadanayaa arrintaasina waa arrin ahlulcilmigu ay ku ijmaacsan yihiin qaala wuxuu uhi wacan samurata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama ilbasu lbayaada ilbasuu xidha albayaada caddaanka xidha dharka cadcad xidha wa inahaa aharu wa aطyabu iyadaa daahirnimo badan oo wa aطyabu wanaag badan wa kafinuu fiiha kuna kanfa mowtaakum dadkiina dhinta rawaahu nasaa'iyu walxaakimu waqaala xadiidun صaxiix xadiidku waa sidaa xaakimu sheego waa xadiid صaxiixa markaa dharka cad waxaa rasuulku ku cileeyey calayhi الsalaau wasalaam markuu xidhashadooda faray iyo isticmaalkooda wainahaa aharu waaطyab iyadaa طahaaro badan oo macni uskaga iyo nijaasta ma qarsado dharka cadi haddii wasak yar ama wax yari gaadho wuxuu u baahan yahay in laga hagaajiyo marka la hagaajiyana wax qurux badan oo warwarhaya ayuu noqonaya ma fahante laakiin marada midabka ahi way iska qarsanaysaa dee wixii maaragtay heer ah iyo wixii kale gaadhaba bikhilaafi alabyad wacan ilbaraa'i radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu ahaa marbuuca mid dhexdhexaada ayuu ahaa xagga joogiisa ama dherarkiisa marka la eego oo aadna uma gaabnayn aadna uma sii dheerayn dhexdhexaad buu iska ahaa weliba xagga dherarka ayuu xigay walaqad ra'aytuhu wallaahi waan arkay fii xullatin isku joog baan ku arkay ama baldad isku joogaasoo xamraa cas maa ra'aytu manaan arag shay-an shay axsana minhu ka qurux badan qau miyaanu halkaa ku darahayn maa ra'aytu qau weligay ma arag shay-an shay axsana minhu ka qurux badan muttafaqu calayh waayahay marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa ikhwaani dharka cas in la xidhan karo fii xullatin xamraaa dharka cas waa la xidhan karaa xaadiid kale oo laga qaadanayo dharka cas inaan la xidhanahayn ama uu manhi yahayna way soo aroortay ahlulcilmiguna sida laysu waafajinayo waxay ku leeyihiin aqwaal fara badan wa bacdu ahli lcilmi waana culimo badane waxay qabaan dharka cas waa la xidhan karaa dharkan uu rasuulku xidhayna calayhi salaau wasalaam dhar casaan u ahaa waxaan u xidhay libayaani ljawaaz in arrintaasi bannaan tahay inuu caddeeyo daraaddeed marka dharka cas waa la xidhan karaa adilada nahyiga ku soo aroortay ama nahyiga sheegaysana nahyu atanziih ayaa lagu xambaarayaa bay dhahan laa nahyu taxriim ka dariiqaasay ahlulcilmiga qayb ka midi maraan waay ahlulcilmiga barh ka midina waxay yidhaahdeen casaanka rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu xidhnaa casaan saafiyahoo markaa maro wada casaana may ahayn ee waxay ahayd maro liidliidimo cas leh yaa isku joogyo iyo beldado waxay ahaayeen liidliidimo casi leh midabo kalena sida cadaan iyo midabo kalena ay ku dhex jir jiraan marka cadaan casaan saafiyahoo wada casaan ah muu ahayn sidaana waxaa ku nuuxnuuxsadaa alcalaamatu bnulqayim raximah ullah calaa kulli xaal casaanka in la xidhan karaa xadiidkani uu tilmaamayaa qaala wacan abi juxayfata abi juxayfa waxaa laga wariyey oo wahb bni cabdilaahi ahaa wahb bni cabdilaahi assuwaa'i radia allahu canhu qaala inuu yidhi baa laga wariyey ra'aytu nabiya nabigaan arkay sala allahu calayhi wasalam oo bimakata maka jooga wa huwa isagoo bilabطaxi meesha abطaxa la yidhaahda jooga abطaxuna waa meel uun maka ka mid ahoo mina ku dhow oo fii qubati taanbuu ku jira ama taandho taandhadaasoo lahu uu lahaayoo xamraa cas taandho uu lahaayoo cas oo min adamin adiim ka samaysan yacnii harag ka samaysan ama saan la madgiyey ka samaysan ayaan arkay buu yidhi fii qubatin lahu xamraa min adamin marka adamku waxa weeye aljildu almadbuuq waa saanta la madgiyey weeyi marka saantaa la madgiyey baa laga dhigan jiray guri oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida imanka loo isticmaalo taanbuugyada iyo taandhooyinka iyo waxaa ayaa loo isticmaali jiro xataa markuu maaragta meelaha u safra iyo uu qaadanayay kolba halkuu degaa kolkaa looga dhisayy fa kharaja bilaalu bilaal baa soo baxay biwaduu'ihi biyihii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku weysaysanayay buu la soo baxay oo halkan waa bifatxi lwaaw marka wowga la kor dhigana waduu la ydhaahdo waa biyaha ayaa la ydhaah biyaha lagu weysaysanayo almaau lmucidu lilwuduu haddii wowga la godana waa ficilka oo weysaysiga qudhiisa marka biwaduu'ihi biyihii rasuulku ku weysaysanayay buu la soo baxay waay oo biyihii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku weysaystay baa weel loo dhigay dabadeetana wuu soo qaado fa min naadixin ay fa min rajulin nin naadixin isku rusheeya biyaha ah wax ka mida iyo wanaa'ilin mid wax ka asiibo oo wax ka haleela ayaa raggii ay noqdeen mid uu xoogay ka haleelo oo markaa dabadeetana ismarmarya isku rusheeyo macnihii ismarmarya biyaha rasuulku ku soo weysaystay calayhi salaatu wasalaam iyo wanaa'ilin mid wax ka asiiba marka ahlulcilmiga qaarkoodna waxay idhaahdeen naadixinta naadixa iyo naailka labaduba ee weysadii rasuulka biyuhu ku weysaystay waxbay ka heleene laakiin iyomaa badsaday qaarna naadixa badsaday bay idhahdaan qaarna naailka ya fakharaja nabiyu nebigu wuu soo baxay sala allahu alayhi wasalama wacalayhi isagoo xidhan xullatun isku joog isku jooggaasoo xamraa u cas kaanii waxaad i mooddaa anduru inaan eegaayo ilaa bayaadi saaqayh caddaanta labadiisa kob watawada'a wuu weysaystay waadana bilaalun waadana waxaa adimay bilaalun bilaal baa adimay wajacaltu waxaan bilaabay atatabbacu inaan raacraaco faahu afkiisaoo macni aan la iisho haahunaa halkan aan u raacraaciyo wahaahunaa halkan ya dhankan iyo dhankan yaquulu xaaluu leeyahay yamiinan wa shimaalan yamiinan xagga midigtaa iyo wa shimaalan xagga bidixda xaaluu leeyahay xaya cala asalaa xaya cala alfalaax oo marka xaya cala asalaax uu leeyahayna dhanka waxa weeyaan midigta uu sidaa odhanaayo xaya cala alfalaax markuu leeyahayna dhanka kale uu sidaa odhanayo waaya marka isagoo kolba dhan sidaa u jeedsanaya markuu eedaanka waday ayaan saa afkiisa u raacraacayay buuli uma dabadeetana rukisat waxaa loo qotomiyey ilaahu rasuulka sala allahu alayhi wasalama canazatun ul amase murjinba dheh canazatun murjin baa loo qotomiyey si sutra ay ugu noqoto xaggeeda uu ugu tukado fataqadama wuu hormaray hore ayuu u baxay fasallaa kolkaasuu tukaday yamuru waxaana maraya bayna yadayhi hortiisa alkalbu aygiyo walximaaru dameerka laa yumnacu loomana diidahayn oo hortiisa waxaa maraya wuxuu u jeedaa macnihii sutrada ama usha uu qotonsaday dabadeeda oo xagga ka shishaysa waxa marayay aygii iyo dameerkii iyo maaragtay waxyaabihii caynka aha loomana diidahayna way iska marayeen xayawaankaasi muttafaqu calayhi qaala wuxuu ihi alcanazatu bifatxi nuuni naxu lcukaazati waa murjinka oo kale oo ushaayare loo taagahayay xadiidku walaalayaal waa xadiid fawaa'id badan leh xaadiidtii cumdahaanu ka mid ahaa inagu soo martay masaa'il badan oo fiqina way ku jiraan halkan shaahidku waa calayhi xullatun xamraa isagoo rasuulku isku joog xidhan weeye xullada waxaa la idhaahdaa ee maryaha isu eeg laba marana kama yaraato kaa isku joogunbaa markaa ugu dhow waa tahay dharka cas waa la xidhan karaa qaala wuxuu uhi wacan abi rimhata rifaacata tamiimiyi radia allaahu canhu saxaabigaa waxaa laga warhay abi rimtha kasri ra magaciisana rifaaca la odhan jiray atamiimi qaala inuu yidhi ra'aytu waxaan arkay rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam baan arkay wa calayhi isaga oo xidhan thawbaani laba maro oo akhdaraani cagaaran laba maroo cagaaran isagoo xidhan rawaahu abu daawuuda watirmidiyu biisnaadin صaxiix xadiidkana sidaa sheekhu sheegay wey waa xadiid صaxiixa marka maryaha cagaarka in la yska xidhan karo ayaa laga qaadanaya wacan jaabirin radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay dakla wuxuu soo galay yowma fatxi makata maalintii maka la furtay wuxuu soo galay maka wa calayhi cimaamatun sawdaa isaga oo gashan oo ay huwan cimaamatun sawdaa cumaamad madow rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey waay marka cumaamadda madow iyo dharka madowba in la qaadan karo oo la iska xidhan karo ayaa xadiidkanna laga qaadanaya wa can abi saciidi camr bni xuraysin radia allahu canhu xuraysin baa loo akhriyaya waxaa laga wariyey qaala inuu yihi kaanii waxaad imoodaa anduru inaan eegayo ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam wa calayhi xaal uu xidhan yahay cimaamatun cumaama cimaamadaasoo sawdaau madow oo qad arkha uu sii daayay arafahaa dacalkeeda mise arafayhaa ya arafayhaa bitaniyatay buu qorayaa baan filayaa nusakha sida u badan laakiin ahlulcilmiga qaar waxay idhaahdaan darafka in la ifraadiyo mufrad la akhriyaa fiican oo sawaabo bay qaar rajaxaan qad arkhaa isagoo sii daaya arafahaa arafkeeda bayna katifayhi labadiisa garab dhexdooda isagoo sidaa ugu sii daayay markaa labadeeda daraf rawaahu muslimun muslim baa wariyey wa fii riwaayati lahu riwaayad kaloo muslim usugan waxay ahayd ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama khaطba الnaasa dadka ayuu u khudbadeeyey maalin jumco ah wa calayhi cimaamaة sawdaa isagoo cumaamad madow xidhan ikhwaani waxaa xadiidtan laga qaadanayaa dharka madow in la xidhan karo cumaamad madowna la qaadan karo laba iyo in cumaamada darafyadeeda iyo dacalladeeda xagga garbaha dhexdooda saa loogu sii dayn karo iyadoon aada inay hoos ugu sii dhacdo la doonahay iyo maalinka jumcaha iyadoo khatiibkuu dadka u khudbadaynayo uu mimbarka saaran yahay inuu cumaamad madow markaa xidhan karo uu huwan karo dadka ugu khudbadayn karo laakiin arrintaa bannaanideedu waa markaanu qofku ka dhiganahayn caado iyo mid markaa uu ku shuhroobo madowgaasun tusaale ahaan inuu mar walba xidho isagoo caado ka dhigtay ama arrintaasi uhaysa u haysta inay fadli iyo ajar leedahay ta noocaasi sax noqon mayso markaa dharku qofku wuu iska xidhan karaa noocyadaa kala duwan laakiin mar walba waxaa ugu fadli badan caddaanka sidaa awgeed baa khudbaddii waa lagu akhriyi karaa midabada kalena laakiin caddaankii inuu mar walba kusii fiican yahay ta noocaasa markaa ha iloobin waaya qaala wuxuu uhi wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxaa caaisho laga wariyey inay tidhi kufina rasuulu llah rasuulka ilaahay waxaa lagu kanfay sala allahu alayhi wasalama fii alaaثati ahwaabin saddex maro oo biidin cadcad oo saxuuliyatin meeshaa saxuul laydhaa waa tuulo ku taallay waddanka yabane loo nisbeeyey oo min kursufin cudbi ka samaysan oo laysa fiihaa aanu ku jirin qamiisun qamiis iyo walaa cimaamatun cumaamaditoon aanay ku jirin muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay markaa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam wuu jeclaa dharkaa cadcad in la xidho marka qofkuuu nool yahay markuu dhintana lagu kanfo tii baa maaragtay saxaabadu ay ku camal faleen oo saddexdaa maraa lagu kanfay oo cadcad kafantuna dee sidaynu naqaano baabkii axkaamuljanaaiskiiyo ku saabsanaana waaba inoo soo socdaahe hal maro oo cawrada ama jidhka wada asturaysunbaa waajiba laakiin ragga in saddex la gaadhsiiyo ayaa sunno ah oo fiican dumarkana shan la gaadhsiiyo waa tahay waxaa markaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa dharkaa cadcad in la isku kanfayo lana xidhanaayo iyo dharka kursufkaa uu sheegayo in laga samaysan karo kursufku sida sheekhu soo wada waa quطniga ama cudbida waxa loo yaqaano culimada qaarkoodna kursufkaa si khaasaysan bay dhahda qaala wuxuu yidhi asaxuuliyatu bifatxi siini siinka marka la kordhiga asaxuuliya laydhaa iyo wa damihaa asuxuuliya wa damilxa iyo xada marka la godo siintiiyo xada almuhmalatayni labaduba bilaa dhibicda ah hiyaabun dhar weeye tunsabu loo nisbeeyo ilaa saxuulin meesha laydha saxuul waa calaa wasni rasuul saxuushaasoo qaryatin bilyamani magaalo yaman ku taalla ahaata walkursufuna alquطnu cudbida weeye sidaasaa sheekhu idho waxaa hadalkiisu markaa uu tilmaamayaa marka siinka la kordhigay iyo marka la goda inuu isku macno u yahay bacdu ahli lcilmina waxay idhaahdeen way kala macno duwan tahay oo haddii siinka la godo la ydhaahdo suxuuliya la ydhaahdo waxay noqonaysaa cadcad bay noqonaysaa cadaanka ah ee aadka u cadcad haddii siinka la godo haddii la kordhigana waa nisbadaasoo waa qaryadaa yaban ku taallaa loo nisbeeyey waay dhal cadcad inay ahaayeenna dee xadiidka xaggiisa horaabay ku taallaa fii alaaثati ahwaabin biidin qaala wuxuu ihi wacanhaa wa can caaishata qaalat waxay tidhi kharaja rasuulu اllah rasuulka ilaahay ayaa baxay salى اllahu alayhi wasalama daata hadaatin subax wa calayhi isagoo xidhan mirdun go' buu xidhnaa go'aasoo muraxalun kooraha awrku uu ku sawiran yahay go-aasoo min shacrin aswada ka samaysan timo markaa madow rawaahu muslimun muslim baa wariyey qaala wuxuu idhi almirdu bikasri lmiimi wahuwa kisaaun waa go' weeyo mare la wado hoostana waa laga xidhaa waana la guntadaa wlmuraxaluna bilxaa'i lmuhmalati huwa aladii fiihi suuratu rixaali libil huwa aladii midka weeye fiihi ay ku taallo ee uu ku naqshadaysan yahay suuratu rixaali libil koorahan geela lagu koro ee dusha inta laga saara lagu koro sawirkeedu waa kuu markaa ku sawiran yahy wahiyo alakwaar weeye alakwaar waa koorayaasha waa jamcu kuur weeye kelmadan qudheedaa jamca markaa raxli iyo kuur iyo qatab iyo waa waxan geela lagu koraa la ydhaahdaa magacyada noocaas xadiidku wuxuu daliilu yahay marada weyn marada madow in la xidhan karo iyo marada timaha ama dhogorta laga sameeyey in la xidhan karo waxaa kaluu daliilu yahay marada hadday ku sawiran yahay waxaan markaa noolayna hadduu ku sawiran yahay sida dee kooraha ama guri ama wax maaragtay kalaa iskaga sawiran ama lagu naqshadeeyey waxba xidhashadiisu dhib ma laha ma garata sida innagaba dee dharkeenna marar badan iskaga taaltaalla waxyaaba badan baa dee iskaga naqshadaysan soo maha waayo waxba dhib ma laha laakiin haddii waxyaabihii noolnoolaa ay ku sawiran yihiin ee dee la diidanaa in la sawiro ee markaa maya waay dharkaa haddaba madow waa la yska xidhan karaa laakiin ma banaana in munaasabad gaara lagu khaas yeelo ama wakhti gaara lagu khaas yeelo ma garata iyadoo aada waxooga jeedda haddaad xaalad gaara ku khaas yeesho may waxaa u daliilata noocaasaa la odhanaya qaala wuxuu uhi wacan ilmuqiirata bni shucbata radia allahu canhu qaala markaa almugiira waa in la hoos dhigo wa can ilmugiirata bni shucbata radia allahu canhu qaala kuntu waxaan ahaa maca rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay maciisa ayaan ah daata leylatin habeen fii masiirin socod baan rasuulka maciisa ku ahay oon ku wehelinayay oo waxay ahayd sida riwaayad kale ay sheegi doonto khaswadii tabuuk rasuulku calayhi salaatu wasalaam xaggeeda uu duulay fa qaala lii wuxuu rasuulku igu yidhi amacaka maa un biyo ma haysaa qultu waxaan ku idhi nacam haa fanasala wuu ka degay can raaxilatihi gaadiidkiisii hashiisii buu ka degay oo famashaa wuu socday xataa tawaaraa ilaa uu ku libdhay fii sawaadi leyli habeenka madowgiisa macnii intuu biyihii qaatay buu yaro durkay si uu soo xaajo guto marka meelaha cidlooyinkaa lagu xaajo gudanayana in la yaro durkoo dadka araggooda laga fogaado ayaa adabta fiicani ay tahay uma dabadeetana jaa'a wuu yimi oo uu soo noqday oo fa afraqtu calayhi waxaan biyihii ugaga shubay min alidaawati weysadii ayaan maaragtay ugu shushubay waqasala wuxuu maydha wajahu wejigiisa wa calayhi waxaan u xidhnaa jubbatun jubbad buu xidhnaa jubbaddaasoo min suufin dhogor ka samaysan falam yastatic muu awoodin an yukhrija inuu soo saaro diraacayhi labadiisa suxul inuu soo saaro ama maaragtay dhudhumadiisa inuu soo saaro gacmaha muu awoodin minhaa iyada inuu ka soo saaro jubbadda xaggeeda ma awoodin oo gacmaheedaasi iyo meelahaa hore gacmaheedaasa cidhidhi ahaa dayiq ahaa sidaa awgeed maaragtay inuu saa intuu isaga faydo dabeetana saa u maydho ayuu awoodi waayey rasuulku calayhi salaatu wasalaam xataa akhrajahumaa ilaa uu ka soo saaray labadiisii gacmood min asfali ljubbati jubbada hoosteeda oo xaggaa hoose gacanta laga geliyo ayuu ka soo saaray dee jubbaddana maryaa rasuulka ugu hooseeyo dusha ayuu ka xidhnaa min asfali ljubbati jubbada hoosteeduu ka soo saaray faqasala wuxuu maydhay diraacayhi labadiisii markaa suxul gacmood buu maydhay oo masaxa waxaan u masaxay bira'sihi madaxiisana wuu masaxay uma dabadeeta ahweytu waxaan u foorarsaday liansica si aan u siibo khufayh labadiisa khuf waxaan hoos ugu hoobtay si aan khufafka uga bixiyo markuu cagii soo gaadhay faqaala wuxuu rasuulku uhi dachumaa iska daah fa innii adkhaltuhumaa waxaan geliyey khufafkan waxaan cagaha geliyey daahiratayni iyagoo daahira oo aan weyse qabo ayaan geliyey iska dhaaf wamasaxa calayhimaa kolkaasuu rasuulku masaxay calayhi salaatu wasalaam mutafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayati riwaayad kalena waxaa ku soo aroortay o calayhi jubbatun jubbad buu xidhnaa jubbadaasoo shaamiyatun shaam loo nisbeeyey oo dayiqatu lkumayni labadeeda gacmood ay cidhiidh yihiin wa fii riwaayatina waxaa ku soo aroortay ana hadihi lqadiyata in arrintani kaanat ay dhacday fii qaswati tabuuka duulaankii tabuuk dhexdiisa inay dhacday markaa xadiidka fawaa'id badan baa ku sugan hadda shaahidku waxa weeye jubbadaa in la xidhan karo waay in la xidhan karo iyo maryaha in laga samaysan karo suufka ama dhogorta in laga samaysan karo maryaha ayaa xadiidka laga qaadanayaa ka marada ama dhogorha laga sameeyo ama cudbi ama wax kale eh waa iska jaa-is weeye garanay almasu cala alkhufaynna shuruud bay leeyihin oo shuruuddaa kuwa adilada ku soo aroortay adiladale waxaa ka mida shardigan xadiiskani sheegaayo marka hore cagaha la gelinaayo shalawaadada ama khufafka la masaxayo waa inuu qofku weyseqab ku geliyo isagoo daahira uu geliyo markaasuu hadhow marka uu weyse u baahdo ma siibayo dushunbuu ka masaxaya shuruudda waxaa kaloo ka mida waktigii loogu talagalay qofka muqiimka ah iyo ka musaafirkaa mid waliba mudduu leeyahay muddadiisii inuu ku eegaado waay qaala almualifu baabu istixbaabi lqamiisi wuxuu baabu yahay sunaynta la suneeyey qamiiska wacan ummi salamata radia allahu canha qaalat waxay tihi kaana axaba hiyaabi kaana wuxuu ahaa xaba hiyaabi dharka kuwa loogu jacayl badan yahay ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahay inta ka ahaatay sala allahu alayhi wasalama alqamiisu qamiiska ayuu ahaa axaba marka sidaa loo kordhiga alqamiisuna la goda axaba waa khabarkii kaanoo muqadamuu noqonaya alqamiisuna wuxuu noqonayaa isamkii kaanoo muaharoo la dibdhigay cagsiguna wuu bannaan yahay ciraab ahaan rawaahu abu daawuuda watirmidiy waqaala xadiidun xasanuun xadiidka sanadkiisu waa saxiix bay ahlucilmigu leeyihiin waxaana laga faa'iidaysanayaa inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam qamiiska maradaasi laydhaa jeclaa dharka marka la ega xagga midabadana caddaanku ugu jeclaa marka waxaa macnuhu noqonaya ama halkaa ka soo baxaya dharkii waxaa ugu fiicnaanaya qamiiska weliba hee weliba caddaanka ah ma garata ayaa ugu fiicnaanaya kolka waay markaa rasuulku waanu xidhan jiray waanu jeclaa baabu صifati طuuli اlqamiisi wاlkami wاlizaari waطarafi اlcimaamati wa taxriimi isbaali shayin min dalika calى sabiili اlkhuyalaai wa karaahatihi min gayri khuyalaa wuxuu baabu yahay sifati طuuli اlqamiisi sifada qamiiska loo dheeraynaayo macnii halkaa aan la dhaafinayna la joojinayo iyo walkami marada gacanteedan sida kayfiyada sifada loo dheeraynayo walizaari guntiga iyo wa طarafi lcimaamati cimaamada darafkeeda iyo wa taxriimi isbaali shayin min dalik xarimista la xarimay in loo jiido ama loo isbaaliyo shay ka mida kuwa la soo sheegay calaa sabiili اlkhuyalaa si markaa kibir iyo isla weyni ah iyo wa karaahatihi arrinkaa in la karaahsado isbaalka noocaasa haadaa hida halkaa ku jirtaa waxay noqonaysaa isbaalka wa karaahatihi ay wa karaahati lisbaal iyo isbaalkaa in la karaahsado min hayri khuyalaa haddii kibir la-aan qofku ula yimaado oo khuyalaa iyo kibir iyo isla weyni aanay ka ahayn haakada qaala raximah llah markaa sida axaadiidta aynu insha allahu tacaala ku arki doono maryaha dee wixii hoose raggu qonofyada ma dhaafin karaan kadalika cumaamadii marka la huwanyeyna darafyadeeda in hoos loo sii daayo ilaa ay dee baryaha gaadhaysa ama ay hoosba u dhaafayso iyaduna looma baahna dharkan wixii gacmihiisa markaa gacmo leh dhaadheer iyagana meelaha arusqi ama cumaamcumaha iyo meelaha inay dhaafaan gacantii ay wada markaa qariyaan ama meelahan soo gaadhaan iyadana looma baahna waay wa can asmaa binti yaziid alansaariyati radia allahu canha qaalat waxay tidhi kaana wuxuu ahaa kumu qamiisi rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam kumka ama gacanta qamiiska rasuulku waxaa ahayd ila rusqi ila rusqi mid maaragtay taagan ilaa cumaacumta ilaa halkaa cumaacumtaa ayay soo gaari jirto ay taagneed ama ay ka dheereen rawaahu abu daawuuda watirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun xadiidkan hore aynu u soo maray baabu fadli ljuuci wa khushuunati lcaysh baynu ku soo maray waana xadiid markaa daciifa ayuu ahaa bacdu ahli lcilmi way daciifiyeen shaahir ibnu xawshab nin la yidhah baa sanadkiisa ku jira marka xadiidku waa daciif bacdu ahli lcilmi waxay yidhahdeen shawaahid buu leeyay wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi man jara qofka jiida thawbahu maradiisa khuyalaaa kibir daraaddii qofka u jiida khuyalaa waxay noqonaysaa mafcuulu liajlihi mafcuulu mulaqna waabay iska noqon karta man jara qofka u jiida thawbahu maradiisa khuyalaaa iskibrin iyo maaragtay isla weyni darteed lam yandur illaahu ilayhi ilaahay xaggiisa ma eego yowma alqiyaamati maalinka qiyaame oo eegma raxmadeed ma eego faqaala abuu bakrin abuu bakr baa yidhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow ina isaarihi guntigaygu yastarkhi wuu dabcaa ilaa an atacaahadahu inaan ilaaliyon ku dadaalo mooyaane u iga dabcaa mararka qaar bu waxa weeye iga dabcaa ka waran faqaala lahu rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam innaka adigu lasta ma tihid miman yafcaluhu cidda u samaynaysa guntigaa dabiciisa khuyalaaa istus iyo kibir adigu dadka u samaynaya ka mid ma tihid rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey wa rawaa muslimun muslimna wuxuu wariyey bacdahu xadiidka barhkii buu wariyey ikhwaani hada alxadiid wuxuu tilmaamayaa qofku inuu maradiisii jiido oo kibir u jiidaa inay tahay arrinta noocaasi markaa arrinta noocaasi inay tahay mid muxarama oo min kabaa'iri dunuuba ayaa xadiidkan ikhwaani uu tilmaamayaa waay man jara thawbahu khuyalaa marka qofka maradiisa jiidoo keliya maaha xadiidkani wuxuu ka hadlayaa qofka maradiisii u jiida kibir iyo isla weyni daraaddeed kaasi ilaahay maalinka qiyaame eegi maayo eegma raxmadeed xadiid kalena waynu gaadhi doonaayo ilaahay la hadli maayo oo ma eegayo oo ma tahirayo oo cadaab aliimuu leeyahay kaana waynu gaadhi doonaa insha allahu tacaala waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka dee maradiisa ilaalinaya ee u samaysta ama u tasho ama uguba talagala inay qonafka ka sarrayso laakiin tusaale ahaan ay ka dhacda ee dabeeta ilaalinaya ee kor u qaadaya hadday mararka qaar ka dabacdo ama ka dhacdo qofka noocaas inaanu isagu noqonahayn mid waciidkan soo gelayo oo dee ku dambaabaya arrinkaa waay abubakarna radia allaahu canhu nin dhuuban buu ahaa markaa iska naxiif ah sidaa awgeed baa hoos gunti uu uga dabcayey laakiin wuu ilaalinayay sidaa awgeed baa rasuulku uga marakacay calayhi asalaatu wasalaam shahaadada cajiibka ah innaka lasta miman yafcaluhu khuyalaa taasi taa weey qofka markaa xaaladda abubakar oo kale loo daliishan karaa waa qofka ama ninka dharkiisu marka hore uu qonofyada ka sarreeya halkaa ugu talagalae bartaa ku ilaalinaya laakiin marmar uu ka dabco ama uu hee hoos uga dhacayo laakiin qofka marka horeba ugu talagalay inay maradiisu dheeraato ee isku soo qiyaasay ee ugu talagalay inay qonofyada ka hoosayso ama uu dhulkaba jiido maaha waayo maradaada marka horeba inaad jiiddo oo aad sidaa ugu talagasho ood marka horeba tidhaahdo ilaa halkaa ii gaadhsii oo haddii qonofyadii uu ka sarreeya aad tidhaa maya wax ku dar waxbaa ka dhimane ka tolaaya dabadeetana xadiidkan abubakar aad daliishataa deetan noocaasi waa qalad wey sax maaha ma garata sax maaha sidaa awgeed baa marka horeba qofku inuu tosho maro dheeroo ama ninku baan u jeednaa inuu tosho maro dheeroo qonofyada ka hoosaysa ama qamiis ha noqdo ama surwaal ha noqdo ama macaawis ha noqdo ama wuxuu doono ha noqdo ta noocaasa qudheeda khuyalaaga iyo markaa kibirka ka mid ah siaynu axaadiidta ku gaadhi doonno insha allahu tacaala marka waxaa loo yaqaana isbaalka ama marada in la jiidaa waa mid muxarama waa min kabaa'ir dunuub muxaram bay ragga ka tahay waana min kabaa'ir dunuub wey waxaana ku jirta mafaasid iyo dhibaatooyin badan mafaasidaa waxaa ka mida maradaa aad jiidaysa ee meelaan loogu talagelin oo bannaana inaad gaadhsiisay israafka horta ka midta israafkana waa la diiday laba waa tashabuhun binnisaa dumarkaa loo ogoliyay maradoodu inay halkaa ka hoosayso dhulka yaro jiitantee waa raggii oo dumarkii isku shabahaya taana looma baahna waa marka saddexaad ee qofka musbilka ah ama ninka maradiisa jiidada ciqaabo badan ayaa u soo arooray waa min kabaa'ir dunuub oo naartaa lagu gelaya arrinkaa sidaa awgeed waa in aada iyo aada looga fogaado la yska ilaaliyo waxay ka mid tahay kabaa'irka maanta la sahashaday kaba'irka hee la sahashaday bay ka mid tahy iyadoo casharaatulaxaadiid ay ku soo aroortay ayaa haddana la sahashaday qaala wuxuu uhi wacan abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi laa yanduru allah ilaahay ma eega yowma alqiyaamati maalinka qiyaama ilaa man jara ma eegayo ilaa man jara qofka jiida isaarahu hoosguntigiisa bataraa kibir dartii u jiida muttafaqun calayh wacanhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala waxaa kaloo abi hureyre laga wariyey inuu rasuulka ka wariyey inuu yidhi maa asfala ay maa kaana wuxuu ahaaday asfala mid oo ka hooseeya min alkacbayni labada qonof oo min alisaari guntiga xaggiisa ahaaday fa fi naari naartuu ku sugan yahay rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey maa asfala ay maa kaana wuxuu ahaaday asfala mid oo ka hooseeya min alkacbayni labada qonof oo min alisaari guntiga xaggiisa markaa guntiga ka midi fa fi naari naarta ayuu ku sugan yahay oo waxay ahlulcilmigu yidhahdeen macnuhu waxa weeye xubintaa isbaalku gaadhay ama halkaa qonofyada ka hoosaysae marada la gaadhsiiyey bartaa qudheedaa la cadaabayaa qofkii naarta loo gelinaya soo ma aragtid qofkii isbaalka ninkii samaynayay maradiisa hoosu dhig qonofyada kasii ka hoosaysiinayey halkaa uu isbaalka ku samaynaya qudheedaa naarta la quusinaya naarta lagu ridaya cadaabka qofka la cadaabayaana waxa suuro geli karta inuu jidhkao dhan la cadaabo waxaa kaloo suuro geli karta in he jidhka wax ka mida la cadaabaana waa suurogala arrinta noocaasana ha qariibsan cuthaymiin baa si fiican ugu sharaxaya sharaxiisa halka waay haddaba xadiidkan iyo xadiidkaa hore abubakar iyo wixii la midi way kala duwan yihiin oo axaadiidtaa hore sheegaysa ilaahay eegi maayo qofka maradiisii kibir u jiida ayaa ciqaabka noocaasa mutaysanayo in ilaahay lana hadlahayn eegahayna xadiidkan dambe abi hurayrana wuxuu sheegayaa walow yaanu kibirba ujeedina ninka iska jiida uun ninka iska jiida uune maaragta maradiisii jiida iska hagaajin waaya ayaa ciqaabkiisu ka noqonaya marka waa laba xukun oo kala duwan oo ciladooduna ay kala duwantahy sooma aragtid midna kibir buu u jiiday oo taasaa u sababa inuu marada jiido midna wuu iska jiiday uun marka kii kibirka u jiidayna ciqaabkiisu kaasuu noqday kii iska jiiday uuna ciqaabkiisu kan dambe ayuu hee noqday sidaa awgeed baa maradii qofku inuu ogaan u jiidaa sidaa sheekhu sheegay karaaho waxa weeye noqon mayso gaar ahaan haddii karaahada looga jeedo karaahatu tanziihi ee waa muxaram weeye waa muxaram xataa qofku haddaanu kibir u jeedin waa muxaram hadduu kibir u jeedana waa muxaram sii khatar badan weliba soo maqlamaysid waa inaad saa ogaato وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وxuu hi ثلاثة صدح يعني صدح qof laa يكلمهم الله ilahay la hadli maayo يومa القيامaةi maalinka قياamة وlaa ينظر إلyهi mana eegaayo وlaa يزكيهim mana طahiraayo وlahم waxay leeyihin عadاaب أليم عadاab xanuujiyaanay leeyihin qaala wuxuu hi faqara'ahaa rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu akhriyey sala allahu alayhi wasalam hadalkaa alaaa miraarin alaaa maraatin saddex jeer mise alaaa miraarin ya saddex jeer qaala abu darin abu dar baa dabadeeta wuxuu hi khaabuu way hoogeenoo wakhasiruu way khasaareene man hum waa iyo iyagu yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay o kuwaasi waa ayo afartaa ciqaab la isugu daraya qaala wuxuu hi almusbilu waa ninka maradiisa jiida ee qonofyada ka hoosaysiiya walmanaanu iyo ka mana sheegashada badan ee wixii uu bixiyaba dadka ugu gallad sheegta walmunfiqu iyo ka ku socodsiiya silcatahu alaabtiisa bilxalifi lkaadibi dhaarta beenta ah wallaahi intaasuu igu taagan yahi wallaahi inaanay faa'iida iila socon wallahi inaana caynkana intala laiga soo siiyey waxyaabaha noocaasa marka rawaahu muslimun muslim baa saxiixa ku wariyey marka arrimahaasi dhammaantood waa min kabaa'ir dunuub weeye intaasoo ciqaaba ayaana ka ratimaaya sidaa awgeed waa in la yska ilaaliyo wacan ibni cumara radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi alisbaalu isbaalku fi lizaari hoos guntiguu galaa hoosta laga xidhay wuxuu doona ha noqdo ama macawiis ha noqdo ama waxyaabahan kale la xidho sida surwaaladiiyo wixii lamid a walqamiisu qamiiskana wuu galaa oo qamiiskii in la dhereeya qonofyada uu xagga hoos ahaan uga hooseeya ma banaana gacmihiisana waa inagii sheegnay iyadana waa inaan maaragtay cimaamcimaha uu ku joogo walcimaamati cimaamadana wuu galaa iyadana in darafyo dhaadheer loo yeelo oo dhulka jiid hoosu dhacda loo bahno man jara qofka jiida shay-an shay qofka jiida waxyaabaha ka mida khoyalaa kibir daraaddii u jiida lam yandur illaahu ilayhi ilaahay xaggiisa ma eego eegma raxmadeed yowma alqiyaamati maalinka qiyaame rawaahu abu daawuuda wanasaa'iyu biisnaadin saxiixin xadiidkana waa xadiid saxiixa weeye sidaa sheekhu u sheegay weeye waxaana laga qaadanayaa isbaalku inaanu khaas isaarka uun ku ahayn qamiiskii uu geli karo rusqigaasi aynu soo maray un baana marka aan la dhaafinahayn cimaamadii uu geli karo hoos iyadana in loo sii daadejiyo ma aha kadaalika wixii hoosta laga xidhnaana isagana qonofka raggu inay dhaafiyaan ma banaana halkaa aynu dayno subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online